magaalada muqdisho oo weli ay haysato cillad dhinaca internetka ah ayaa haddana xubnaha ugu firfircoon ee bulshada rayidka waxay markii ugu horreysay ka hadleen sida ay u arkaan xilka qaadistii ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxay sidoo kale xubnaha bulshadu ku baaqeen wadatashi laga sameeyo suxulidda ra-iisul wasaaraha cusub xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ee warbixintan muqdisho ka soo diray qaar ka mida siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku galay kadib kalsooni kala noqoshadii golaha baarlamaanka ee xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre guray xaaji xasan oo ah guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa sheegay in wakhtigani ay muhiim tahay inuu dhaco isbeddel siyaasadeed oo kalsooni siin kara dhammaan saamilayda siyaasadeed haddii la raba in wax la soxo waxaa lagala gurugsamana mucaaradka si igada u dhaqato ama kalsooni u dhalato waxay anigula habboon tahay in dowlad loo dhan yahay ay gaarsiiso doorashada in meesha ka soo baxdo waa tala aan aan soo jeedinayno si aan la isugu jijiidin ama la isugu qabsan horta go-aankii waxaa jira ee musoom reeb oo ahaa in waqtiga lagu qabto taas waa farsamo oo waxay ku xiran tahay qofka yimaada iyo si uu abbaaro ama sida uu qanciyo saamilayda ay ku xiran tahay taasi wax shida amale laakiin waa daruuri in isbedel uu dhacaa isbedelkaas uu noqdaa isbedel kalsooni siinaya saamilayda oo dhan daahir xasan camalow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa tilmaamay in waddada looga bixi karo xaaladda adag ee xilligan dalku ku jiro ay tahay in madaxweynuhu uu sameeyo la tashiyo badan si loo helo ra-iisul wasaare cusub oo qaban kara howlaha lagama maarmaanka ay ugu horrayso doorasho nooceeda la isku raacsan yahay arrintaas horta arrin fiican ayuu sameeyey ra-iisul wasaaraha inuu ka tanasulay oona booq iyo wax ay sii dhicin oo waddankana qilqil u gelin waxaan rabnaa waddanka inuu hore u socdo in qilqil la gelinin in maxay ahayd doorashadana wakhtigii lagu heshiiyo la gaarsiiyo oo la dhigo iyadoona iyadoo heshiis lagu wada yahay marka wax kaloo aan ku diri lahaa waxaa waaye in madaxweynahana uu la tashi badan uu suubiyo soo u keeno prime minister oo howsha qaban karo oo dadka soomaaliya ku qanacsan yihiin inuu howshiisa ka soo bixi karo arrinta kaloo taagnayd oo ahayd hal qof iyo hal codne waa adag tahay say ku timaado lix bilood mase sanad waxaa malaynaha inay noqon doonto wax adiga sanad ka badnaanayso haddii la raba in la gaarsiiye halkaas marka waddanka dhana i d iyo aqoonsi iyo aan jirin oo waxaas dhan in la suubiyo waa haddii wax cod iyo hal cod iyo voodkaas la aadaya wasiirkii hore gaadiidka cirka iyo dhulka siciid jaamac qorsheel kana mid ahaa guddigii hore soo diyaariyey doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay ayaan weydiiyey meesha xilligan uu dalka uga gudbi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran runtii su-aalaha hadday ay tahay xagee loo socdaa halka xagee looga gudbayaa waa su-aal adag runtii waxaa la rabaa in loo gudbo doorasho xor ah oo maxay ahayd sida dastuurku qorayo maxay ahayd qof iyo cod ah laakiin waxayaan see lagu gaaraya anigu guddigii hore oo doorashooyinka guddigii dadbanaa doorashadii dadbanayd ayaan ka mid ahaa waana runtii wakhtigii la yidhi ku qabta waa ku qaban kari weynay sababtoo ah ilaa siddeed bilood baanu ku xaraysnayn oon diyaarinaynay doorasho tan hadda maarata lagu yahay maarata ama madaxweyne ha la yidhaaho ama xildhibaanaba ha la yidhaaho ama guddoonka baarlamankaba ha la yidhaaho sababtoo ah haddii meesha la rabe la gaari waayo wax maaragtay lagu sii meel gaaro sida dadban ama wax walba loo bixiye ayaa maxay ahayd meeshii la sameeyey marka haddana haddii ay dee waa talo marka leeyahay saamileega siyaasaddu waxay isku yimaadeen mararka qaarkood ummadda soomaaliyeed talada iyagaa laga rabaa amaxayaan qoloba qolay sii riixaysaa baasha dad horun bay ka dhexaysaa weliba waayo aragnimadeeda waxay ku fiican tahay in kullii laisla wada eego baashaas sidii loo gaarsiin lahaa sidii loo gaarsiin lahaa doorasho laisla wada ogyahay haddana way socotaa marka waxaan qabaa baasha had iyo joorna shakiga in laga daayo soomaaliya waxay maraysaa doorasho afarteeda sano ku dhacda oo madaxa cusub la doorto cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladda laga sugayay inay soo magacaabato guddigii uga qaybgeli lahaa shirka dhuusamareeb ee lagu ballansanaa shan iyo tobanka agosto waxaana isbedelada siyaasadeed ee dhacay uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ragaadinaya guulihii laga gaaray shirkii dhuusamareeb hadda waxaa la filayay in dowladdu ay magacaabato dowladda federaalku ay magacaabato dadkii guddiga uga qaybgeli lahaa asbuucyo ka bacdayna muxuu ahay meeshii lagu tago laga sii ambaqaado laakiin hadda waxaa muuqanaya dowladda sidaa lagu mashquulaya xukuumaddii ra-iisul wasaare in la magacaabo ra-isul wasaaruhu uu xukuumad muxuu ah baarlamaanka ka raadsado kalsooni xukuumaddii uu dhiso xukuumaddaasi haddana baarlamaanka la horgeeyo waa ugu yaraan laba bilood iyo bar bay bay qaadanaysaa marka labadaa bilood iyo barka ahi waxa weeyaan shirkii iyo hawshii la qaban lahaa oo doorashada ku saabsanaydna iyaduna hakad bay gelaysaa waxaa kale oo ayaan dara ah yani waxaa ka yimid safaaradda maraykanka waraaqda ka timidna waxa weeyaan waxay cabiraydaa sida dadka soomaaliyeed ula yaabeen waxaan dhacay oo kale in adduunyadiina maaragtay iyo saaxiibadii soomaaliya ay ula yaabeen ayay muuqanaysaa marka yacni doorashadii iyo xaaladii ahayd yacni si nabad ah in loogu loogu kala wareego xukunka ama xukunku isu bedelo ayaad moodaa inay mugdi galayso runta marka laga hadlo mugdi bay galaysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in mugdigaasi uu dhaqso naga saaro marka xaalad oo aada u cakiran oo maaragtay aan wanaagsanayn ayaa ayaa ayaa ayaa dhacday de waalidaas ayaad moodaa in lagu sii socon doono ugu dambayntii cabdulaahi maxamed shirwac ayaa dhanka kale ku taliyey inay habboon tahay in inta aan la dhisin xukuumadda cusub la tashiyo lala sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe iyo dhammaan saamilayda siyaasadeed waxaan isleeyahay horta waxay ku wanaagsan tahay in xukuumadda inta aan la dhisin in la wada hadlo ayay ku wanaagsan tahay oo maamul goboleedyadii iyo dadka kaleeta ee mucaaradka oo saamaynta leh maaragta ay talada qayb ku yeeshaan markaas waxaa lagu heshiin karaa maxaa mataqaana in waqtiga la kordhiyo waa lagu heshiin karaa laakiin dhaqankan hadda soo socday oo aan daayate hadda ka hadlayay waxa weeyaan waxa weeyaan fursadaas ma bixinayo yacni wax kale oo uga sii dara xaaladda in lagu dhaqaaqo ayaa dhici karta oo ah yacni in ra-iisul wasaarahan cidna lagala tashan la sameeyo xukuumadan cidna lagala tashan la dhiso waqtigiina uu yar yahay waqtigaanna maba ahaynbaba hadda in qalalaasahan siyaasadeed la galo waxay ahayd waqtigan rajadii iyo niyad wanaagii ka bilowda hadalkii ka bilowday dhuusamareeb in lasii amba qaado oo laysla saan qaado hadda waxaa aada u wanaagsanaa in la wada hadlay oo madaxdu ay wada hadleen oo kor iyo hoos loo wada hadlay koox iyo shaqsi iyo qof wax loo baahnaabay ahayd macnaa marka wixii baa haddeer haddana dib u dhacayay way burburayaan sidii loo soo qaban lahaana inaan kartidaas leenahay ma u malaynayo dowladda hadda jirta inay kartidaas leedahay ma u malaynayo marka dib u noqosho ayay arrintani ka dhigan tahay sidaan anigu u arkayo way fiicnaan lahayd marka in maamul goboleedyada madaxdooda iyo dadka kale ee mucaaradka ah ee saamaynta leh iyo qaybaha kaleeto muhiimka ah oo bulshada in inta laysu yimaado markaasi dowlad la dhihi karayo midnimo qaran ayaa ayaa la dhisay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho